Billboard Hot 100 chart. I'm Nikki Strong, and this is VOA One, the hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo weliba efemyada geesaga afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga iyaga v o a somali com duhur wacno wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waana duhurnimo salaasaa taariikhduna ay tahay koob iyo tobanka bisha ogost sanadka laba kun iyo labaatan haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiyo barhkii duhurnimo idaacaddana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona falastiin axmed iimaan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwax qodobada aad idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wiil dhallinyara oo magaalada qardho ku soo kordhiyey adeeg dhanka warbaahinta uu ku fuliyo baabuur uu ku xidhay codbaahiyeyaal go-aankaasoo runtii urur ahaan aan u aragno inuu baalmarsan yahay sharciyada dalka oo ah kala sarraynta hay-adaha dowladda ama xuquuqaadka hay-aduhu leeyihiin in aanay meel laba ka soo gelin wasiir ama wasaarad in ay soo saarto go'aan ay ku ganaaxayso muwaadin ama hay-ad warbaahinada ay ku ganaaxayso waxaa leh garsoorka oo keliyata awooddaa leh waxaa kaloo aad maqli doontaan tartan kubadda cagta ah oo loo bilaabay dhallinyarada ciyaaraha ee gobolka awdal kaalmihii dhinaca heesaha ayaan iyaguna inta aan idaacadda ku guda jirno ka madhnaan doonin hibaaq nuuraay naftaada inaan hanto waan jeclaaye inaad tahay himiladayda muuqdaaduba
ciyaarihii iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida inoo hayso falastiin axmed iimaan
mahadsanid cabdixakiim maamulka madaxweyne trump ayaa qiimeynaya tallaabooyin ay doonayaan inay uga hor istaagaan muwaadiniinta maraykanka iyo kuwa deganaanshaha sharciga ah kule dalkan inay waddanka kusoo laabtaan haddii looga shakiyay in xanuunka coronavirus uu hayo siduu wakaalada wararka ee reuters u xaqiijiyay sarkaal sare oo ka tirsan maraykanka sarkaalkan ayaa sheegay inay diyaarinayaan qoraal shuruucdaasi ku aadan oo aan weli la dhammaystirin islamarkaana wax laga bedeli karo wuxuuse dowladda siinaya awood ay uga hor istaagto dadka la aaminsan yahay in xanuunka ay qabaan ama xanuuno kale inay dalkan soo galaan trump ayaa qaaday tallaabooyin dhowra oo lagu xakameynayo soo galootiga dalkan imanaya tanii markii uu bilowday xanuunka coronavirus waxaa la hakiyey soo galootigii sharciga ahaa waxaana loo ogolaaday hay-adaha ammaanka xuduudaha in ay celiyaan oo musaafuriyaan soo galootiga ay xuduudda ku qabtaan iyadoo aan la marsiin wax sharci aasaasi ah reuters waxay warisay in saraakiisha maraykanka ay walaac ka qabaan in dadka haysta labada dhalasho ee mexico iyo maraykanka ay dalkan usoo carari karaan haddii xaalada xanuunka coronavirus ee mexico uu kasii daro taasoo culayska ku kordhinaysa cisbitaalada maraykanka in ka badan labaatan milyan oo qof ayuu dunida ku dhacay xanuunka coronavirus waxaana spain ay ka kormartay tirada dadka xanuunka uu ku dhacay britain iyadoo noqonaysa dalka ugu horeeya xanuunka covid galbeedka yurub xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa ku eedeeya dowlada spain inay iyadu sabab u ahayd sare u kacaasi sida ay sheegtay jaamacadda john hopkins spain waxaa xanuunka uu ku dhacay kun oo qof halka britanna uu ku dhacay kun oo qof inka badan kun oo qof ayaa dalka spain ugu dhinta xanuunka covid halka britanna ay ugu dhinteen qof sbain iyo britain labadaba waxaa hogaanka u haya maraykanka oo xanuunka covid laga helay in ka badan shan milyan oo qof halka dhimashaduna ay tahay kun florida oo ah meesha ugu daran ee hadda xanuunka uu ka jiro waxaa cisbitaal la dhigay qof oo xanuunka covid uu ku dhacay intii u dhexaysay labadii bishan agost ilaa iyo sagaalkii bishan dhinaca kalena ku dhowaad boqol kun oo caruura ayaa laga helay xanuunka coronavirus labadii toddobaad ee ugu dambeeyay bishii julaay dalkan maraykanka
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo warkii dunida inala socotiinaysay aan ku bilownay guulada cabdirasaaq nuur waa wiil dhallinyaraha oo ku nool magaalada qardho wuxuuna maalin kasta magaalada kula wareegaa baabuur uu ku xidhay sameecado amaba codbaahiyaan kuwaas oo uu ku baahiyey ogeysiisyada iyo weliba farriimo wacyigelin ah oo uu ugu talagalay bulshada arrintan oo ku cusub magaaladaasi qardho ayaa guulada cabdirasaaq uu uga warramay waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf waxaana aada iyo aada xirfadeedu ay tahay aan kaga shaqaystaa wacyigelinta bulshada iyo baraarujinta iyo fariimaha waxaweye caafimaadka iyo wacyigelinta iyo falalka guracan ay ka mid tahay tahriibka dhallinyarada waxaan ahay waxaan wataa gaariga ku shaqeeyo maqal iyo muuqaal oo fariimaha baahiyo wuxuuna ku baahayaa si maqalah wuxuuna ku baahayaa si muuqaalah taasoo waxa weeye aan uga dan leenahay in ay baahi weyn u qabtay magaaladeena qardho maadaama anigaba waxa weeye ahaa nin u baahnaa barnaamijka dadka aad u baahiso xayeysiinta iyo fariimaha maxaa kharashaadoo ka qaadaa wallaahi anagu maalintii haddii aan shaqadan qabanno horta waa maqal iyo muuqaal maqalka waxa weeye maalinkii waa shan iyo toban doolar hadduu muuqaal qofku darsanayana waa soddon doolar maalintaa iyo habeenka ayaa loo shaqeeyaa taa shaqada loogu qabtaa dadka magaalada qardho sidee u arkaan gaarigan magaalada dhex wareegaya cod iyo muuqaal uu ka baxayo sidee u arkaan dadka horta dadku aad iyo aad baan ugu mahad celinaya waana garab istaageen oo dad badan baa hambalyo noo soo diray businesskan markii lagu soo kordhiyey magaalada maadaama ay baahi weyn u qabtay markii aan maqalka keliya kusoo darnayba haddana waxaan garannay in ay xayeysiiska u baahan yihiin dadka in muuqaal loogu diro marka muuqaalka meelaha habeenkii lagu caweynayo baararkamaa tagnaa gaarigaan istaajinnaa fariinta xayeysiiska meheradaha madaxda sidii puntland kowda agoostoo kale hadeer waxaan ku mashquulnay inaan baahino fariimada iyo horumarka iyo wadanka ka dhacay doorka aad ka qaadateen wacyigelinta xanuunka coronavirus meelaha wacyigelinta ka sameynayseen xagee ka mid ahayd sidaan ognahayba waxyaalaha jilicsan waxaa waaye dadka qaxootiyada aan idaacadahooda si fiican u dhagaysan siday gaariga u dhagaystaan midalaba t v-ga markaan ka daarino wacyigelinta coronavirusa dadkiioo waxaa weeye aada u asiibay xanuunkan ama torobtoroba u dhimanaya caalamku dadku aad bay ula yaabayaan waxaa ka daran hooyooyinkao kale suuqa fadhiisto raadiya ma dhegaystaan mana haystaan marka gaariga markii la geeyey oo waxa weye wacyigelinta loo shiday xataa wacyigelinta waxaan ku darnay in culummada ay ka hadasho waxaa jirta si isxilqaama aan nin culummaha u geenay diinta iyo coronavirus waxay ka qabto waxaa kaloo aa jirta si fiican ayaan ugu wacyigelinay ilaa ay noo bixiyeen gaarigii koroonaha ayaa soo socdo oo fariimaha ah dadkii oo dhimanaya baa ka tusinaynaa sida loo farxalanayo sida faraha loo dhaqanayo sida maaska loo xiranayo dee codkana markaa ku sheegto qaababka ay fariimaha caafimaadka usoo gudbinayaan haddana waxay kusoo dareen muuqaalkii muuqaalkan usoo gudbinaa marka gacmaha sida loo xiranayo afka sida waxa weeye loo xiranay ayada sida layskaga saaraya haddana xirashada sidii labadiiba dadku way aad bay ugu arkaan marka waxaan kaloo ka shaqaysanaa xayeysiiska xisbiyadoo kale iyo barnaamijyadan hadeer xisbiya dimuqraadiyeenta aada u bilaabatay waxaan ahayn qofka ugu horeeyay ee gobolkan kusoo kordhiya gaari maqal iyo muuqaal leh dhallinyarada waxay ka caabanayaan shaqa la-aan aada u baahsan marka dhallinyarada magaalada qardho sidee u arkaan inaad xirfadan kusoo kordhisay oo shaqo abuurna ay ku tahay niyow horta waxaan aada iyo aada ugu waxaa weeye aada iyo aada dhallinyarada puntland ku nool dhammaan baaq waxaan u dirayaa xirfadan waxaa igu kalifay waxay tahay inaan kaga baxo shaqo la-aanta ah dalkaaga markaa ka shaqaysanaysid oo xirfad aad kusoo kordhisatid way ka duwan tahay inaad meel kale qaxooti u tagto ka shaqaysato ka xamaalato ama cid dulsaar ka noqoto marka waa sax dadku markaad u tagto warqeyladiisa naga leexiya way ku dhahayaan waa ku dhaliilayaan dhagax bay kula dhacayaan weliba waxaa jirto mar fariimo waxaa wadaysaa xisbiyaha dadka loo kala baxay ama fariinuu ku faraxsaneen oo kale qofku aad buu kuu dhibsanayaa marka fariin baa shuban biyuudkao kalea adoo wada waxay ku leeyihin shuban kugu dhacay hor naga tag marka waxaad dareemaysaa dareenka dhibsanta adoo la soconaya dareenka shakhsiga mar waxaa jira dariimo waxaweye farxad leh aada u baahinayso ay ku raaxaysanayaan marka waxaan ka soo digayaa shaqada in la abuurto dhib maleh ilaa intay jeceshahay inaad sii wado xirfadan gaariga wareega ee magaalada qarno lagana baahiyo ogeysiisyada iyo fariimaha iyo wacyigelintaba wallahi niyo kambanigayga haddan waxaan ku tala jiraa hadduu ilaahay idmo in ay gobolada puntland oo dhan aan ka hirgeliyo maadaama uu yahay fikir miro dhalayo waxaan kaloo aada ugu mahad celinayaa hay-adaha iyo warbaahintu haddeer waxa weeye baratay shaqadan inuu fiican yahay oo waxa weye maqli muuqaalkii leh waayo ganacsatadii oo aada hadda ku dhegayso gobolladii kale maa timaadid sida boosaaso iyo garowoo kale iyo gaalkacyoo kale iyo waan u baahanna marka waxaan rajeynayaa in kambanigan ilaahay haddoo idmo oo kaafiyo dhammaan ururada ka dhisa ururo siyaasadeedka puntland iyo ganacsatadeedaba inuu kaafiyo dhallinyaradana shaqo abuur ay u noqoto cid walba oo dhallinyarana waxaa leeyo dalkiina fikir keensada ka shaqaysta dhegaystayaal waxaa ahaa guuleed cabdirasaaq oo u warramayay waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana dhinacii heesaha waxaanu idiinsoo qabanaynaa heesta himilo codka cawaalo aadan
ibaaq nuuraay naftaada inaan hanto waan jeclaaye inaad tahay himiladayda alla huqdaaduba huna way darintay ibaaq nuuraay naftaada inaan hanto waan jeclaaye inaad tahay himiladayda muuqdaaduba haldaad dumarayadaane asluub hodanoo wanaagsan quruxda hamigayga deeqa hadalaan aad miga dhibayni haldaad dumarayadaane asluub hodanoo wanaagsan quruxda hamigayga deeqda hadalaan aad miga dhibayni idahab dhaqankeenna fiican adaahuwado kufaana hugiisa adaa daryeela daraar qudha uu hankaagu soomaali hoosu dhaafin idaha dhaqankeenna fiican adaahuwado kufaana hugiisa adaa daryeela daraar qudha uu hankaagu soomaali hoosu dhaafin runtii hooyaad ka raacday adiga hantidaada weeye hibaaq sharaftiyo akhlaaqda hoyga alla hoygada ku kortaa samalle runtii hooyaad ka raacday adiga hantidaada weeye hibaaq sharaftiyo akhlaaqda hoyga haldaad dumarey adduunka halkuu degila jacaylku naftaan adinkuu hibeeya hareeraha ubax ka beerta haldaad dumarey adduunka halkuu degila jacaylku naftaan adinkuu hareeraha ubax ka beerta idaha dhaqankeenna fiican adaahuwado kufaana hugiisa adaa daryeela daraar qudha uu hankaagu soomaali hoosu dhaafin fiicanada huwado kufaana hugiisa adaag daryeela daraar kudha uu hankaagu soomaali hoos u dhaafin
tartan dhinaca kubadda cagta ah oo ay ka qayb galayaan dhallinyarada isboortiga jecel ayaa ka furmay degmada dila ee gobolka owda warbixinta waxaa noo soo diray haashim sheekh cumar good sagaal kooxood oo ka mid ah dhallinyarada ciyaaraha kubadda cagta ee ka dhisan magaalada dile ee gobolka awdal ayaa tartan ciyaareed ay ku tartami doonaan koob ay ugu magacdareen baraaruji dhallinyaradaada uu ka furmay magaaladaasi ciyaarahan oo ay soo qabanqaabiyeen bahda dhallinyarada degan magaalada dila ayaa iyagu tartankan ku ciyaari doona markii ugu horreysay garoomada roogga ah oo muddooyinkan dambe ku soo badanaya magaalooyinka somalilan maxamed cabdilaahi bile oo ah madaxa dhallinyarada soo qabanqaabisay koobkan ayaa sheegay in sagaalka kooxood ay ku ciyaari doonaan magacyada meheradaha ganacsatada ka jira magaalada magacaygu waa maxamed cabdilaahi bile waxa weeye waxaan ahay guddoomiyaha dhallinyarada degmada dila waxaan maanta waxa weeye soo qabanqaabinay koob aanu ugu magac darnay macnaha waxa weeye baraaruji dhallinyaradaada maanta se waxaan ku ciyaarana waxa weye waa garoon rooga oo uu macnaha waxa weeye leeyahay shaksi ka mid a shakhsiyaadka dila ama ganacsatada dila ka mid a intaa koobabaan soo qabananay ama se aan koob soo qabanaya anu macnaha waxaan ahay shakhsiyaadka koobabka ugu badan degmada ka qabtay may dhicin marnaba in intaasoo kooxood ay ka soo qayb galaan macnaha koob aanu qabanno sagaalkaa tiim waxay ku kala ciyaarayaan ganacsatada magaalada ganacsatada magaaladu ma aha magaaladu magaala ganacsi waxawey kastamaro waaweyn ma haystaan ama ganacsiyo waaweyn uma furna laakiin waxa ay macnaha waxaweye dhallinyartooda had iyo jeer waxawey keergareeyeen iyagoo waxaweye waxa ay ka shaqeeyaanba wax yar yahay oo ay masaariiftun ka raadsanayaan in ay haddana waxaweye dhallinyartoodana wakhti siiyaan oo ay macnaha waxaweye kala qayb qaataan wakhtigooga marka waxaan leeyahay marka koowaad aad baad ugu mahadsantihiin ka qayb qaadashada aad ka qayb qaadateen eed dhallinyartiini dhiirigeliseen sidoo kale guddoomiyaha dhallinyarada magaalada dile ee gobolka awdal maxamed cabdilaahi wuxuu xusay in aanay wax gacan ah ka helin wasaaradda ciyaaraha ee somalilan isagoo ka codsaday mas-uuliyiinta laamaha dowladda inay dhallinyarada dhiirigeliyaan waxaa kaloo iyagna waxa weye aan meesha ka maqnayn isboortiga oo ah macnaha waxa weye xubin ama waxa weye wasaarad isboorti wasaaraddaasi halkan waxa ay ka tahay qabyo sidoo kale xafiis isboortiba magaalada dila kama jiro laakiin haddana kama maqna oo waxa weye annagaa isdhiirigelina iyagana waxaan leeyahay dila waxa weye somalilan bay ku taallaa waxaana jecelahay in la soo eego macnaha waxa weye magaalada dila maaliyadda oo kalea ka jirta xafiisyaa ka jira xafiisyadaas waxba waxa weye waxay ka qaataan mooyaane waxba kuma soo celiyaan magaaladii dila waxaan leeyahay iyagana balfiiriya dadkiinna oo waxa aad magaalada ka qaadaysaan waxawey wax dib ugu soo celiya kooxaha dhallinyarada ah ee tartanka kubaddu uga furmay magaalada dila ee gobolka awdal ayaan iyagana qaarkood ka tirsan kooxaha ka qaybgelaya tartankaasi wax ka weydiinay dareenkooda tartanka ay ugu magacdareen baraaruji dhallinyaradaada waxaanay ku cabireen magacaygu waa khadar cabdi cumar loo garan og yahay galas waxaan maanta joognaa koobkii caadigahaye la qaban jiray oo maanta ay shucuurtaydu aad u faraxsan tahay waayo waxaanu ku ciyaari jirnay garoon aanay dawladi ka shaqayn aanay cid kale ka shaqayn sidii naantiyaskii ama markaanu dhalan aanu arki jirnay laba biroodo keliya ay ku dhex yaalaan oanu ku dhex ciyaari jirnay oo dhagaxa iyo ciidda iyo boodhka indhaha nagaga duulaya magacaygu waxa weeyaan maxamed axmed abaadir waxaan ahay mid ka mid a ciyaartooyada ka qaybgelaysa maanta koobka ahna kabtanka cawka mony exchange oo ah meesha aan u ciyaarayno waxaan ka ciyaaraa booshishanka number ten ayaan ka ciyaaraa maanta horta farxaddaydu aniga aad bay u ballaadhantaho oo maalmihii hore way iga duwan tahay aad baanan ugu faraxsanahay waxaanan ugu dambayn u mahadnaqayaa mid ka mida dadka ugu firfircoon dhallinyarta oo ah gudoomiyaha dhallinyarada maxamed cabdilaahi bile oo markastana garab taagan oo waxaan uga baahano na siiya waxa ugu wanaagsan ee qof biniaadan ay ku siin karaan horta waxa weyaan waa waqtiga waqtigiisa uu noo soo horay wuxuu baylah lahaay oo dhan buu noo soo baajiyey ninkaana aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaana rajaynaynaa dhallinyarta kale ee u dhalatay degmada inay booskaa uu ninkaas noogu jiro ay noogu jiraan si aan anaguna balwadda aanu uga digtoonaano aanu daamba aanu qaad cuni lahayn amba wax kale ay dhigu dhici lahayd oonu taargetka aanu saaranno wixii kubadda magacaygu waa cabdiqani xaashi maxamed waxaan ahay ciyaartooyadan koobkan ciyaaraya waxaan ka ciyaaraa booska dhifaandarka haddii aan ka hadlo dareenkayga maanta ku saabsan ciyaartan dareenkaygu maanta aad iyo aad buu u sarreeyaa koobkani koobabkii hore u noogu duwan yahay taasoo ay sabab tahay oon koobkan koobabkii ka horreeyey aan ku ciyaari jirnay garoonka dhulka ah ee la wada garanayo dhallinyarada ku nool magaalooyinka ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee somalilan ayaan iyagu inta badan helin dhiirigelinta dhanka isboortiska ee wasaaradda ciyaaraha sababo la xidhiidha dhanka qorshaha miisaaniyadda ee wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ee somalilan xaashim sheekh cumar good v o a boorama tartan dhinaca kubadda cagta ah oo ay ka qayb galayaan dhallinyarada isboortiga jecel ayaa ka furmay degmada dila ee gobolka owda warbixinta waxaa noo soo diray haashim sheekh cumar good halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
walanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno koobka yuruba liiga ayaa waxaa caawa dhici doona laba kulan oo ka mida koobkaasi oo labadii kooxood ee kasoo gudubta ay u gudbi doonto samafinalka koobkan oo iminka gabagabo ku dhow koobkan ayaa waxa uu ka dhacayaa dalka jarmalka kadib markii muddo bilooyin ah uu hakad ugu jiray sababo la xidhiira cudurka coronavirus waxaana dhici doona oo keliya hal lug oo lagu kala bixi doono taasi oo ka duwan sidii caadada ahayd oo markii hore labada kooxood ay ku kulmi jireen laba is arag oo ka kala dhici jiray labada garoon ee kooxaha hase yeeshee sababo la xidhiira cudurka coronavirus oo koobkan muddo uu hakad ugu jiray islamarkaana iminka la doonayo in degdeg loo soo gabagabeeyo ayaa ka dhigtay in hal kulan oo keliya laga dhigo ciyaaraha lagu kala harayo kooxda wolvis ee dalka ingiriiska ayaa matigeli doonta naadiga zavia oo kanisan dalka spain sidoo kale kooxda shakhtar duneska ee dalka ukrain ayaa iyana waxa ay matigeli doontaa naadiga basel ee dalka switzerland habeen dambana waxaa dhici doona hal kulan oo ka mida koobka uefa champions league kooxda atlanta ee dalka talyaaniga ayaa waxaay la kulmi doontaa naadiga b s g labadan kooxood ayaa kooxdii soo gudubta waxa ay u gudbi doontaa samafinalka koobka horyaalada qaaradda yurub dhinaca kale wararka ciyaaraha haddii aynu eegno waxaa iminka furan suuqa kala iibsiga ciyaartooyda waxaana kooxo badan ay isku dayayaan in ay ciyaaryahano lasoo wareegaan heshiiska ugu weyn ee la filayo in daaqadan kala iibsiga ciyaartooyda uu ka dhacana waxa uu yahay midka suurtagalka ay tahay in kooxda kubadda cagta manchester united ay kula wareegto ciyaaryahan jaydan sanjo oo ka tirsan kooxda bulishi dortmund oona dhashay dalka ingiriiska kooxda dortmund ayaa la rumaysan yahay in kooxda united ay hore ugu qabatay in heshiiska ciyaaryahankan uu ku dhaco ka hor tobanka bisha agost oo ku beegneed maalintii shala ahayd taasi oo kooxda united ku guuldaraysatay wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in labada kooxood aysan isku afgaran qiimaha lacageed ciyaaryahankan lagu iibinayo kooxda kubadda cagta dortmund ayaa la sheegay inay doonayso in ciyaaryahankan ay ku iibiso boqol milyan oo lacagta baamka dalka ingiriiska ah hase yeeshee kooxda united ayaa la sheegay inaanay doonin in lacagtaasi ay bixiso kooxda united ayaa sidoo kale la sheegay in lacag kasta oo ciyaaryahankan ay doonayso inay kula wareegto ay noqoto mid ay iska yaryarayso oo aanay bixin hal mar kooxda manchester ayaa ku dooday in xilli ciyaareedkan uu aad u adkaa kadib markii kooxaha qaaradda yurub oo idil ay lacago badan ku waayeen sababo la xiriira cudurka coronavirus sidaa darteedna qiimaha lacageed ee kooxda dortmund ay ku doonayso ciyaaryahan sanju uu yahay mid aan suurtagal ahayn si kastaba kooxda bulishi dortmund ayaa la sheegay inay sheegtay intaasi aanay waxba ka gelin islamarkaana ciyaaryahankani ay ku iibinayso boqol iyo labaatan milyan oo yuuro una dhiganta lacag waxyar ka badan boqol milyan oo bawn haddii kalena ciyaaryahankan uu kusii nagaan doono kooxda kooxda dortmund ayaa shalay ciyaaryahan sanju waxay ku dartay ciyaartooyda kooxdaasi ee u safartay dalka switzerland halkaasu ay kaga qaybgeli doonaan kulamo ay isugu diyaarinayaan xilli ciyaareedka soo socda ee horyaalka bundesliga ee dalka jarmalka kooxda dortmund ayaa la filayaa in halkaasi ay kula kulanto kooxo ka dhisan dalka austria oo ciyaaro saaxiibtinimo ay la yeelan doonto dhinaca kale kooxaha kubadda cagta liverpool everton tottenham iyo westham ayaa la sheegay in ay dhammaantood doonayaan inay la soo sixdaan ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda bournemouth una dhashay dalka welles ciyaaryahan david brookis kooxda bournemouth oo ciyaaryahankan uu ciyaaro ayaa dhowaan loo celiyey horyaalka heerka labaad ee dalka ingiriiska taasi oo kooxabadan fursado u siinaysa in ay la soo wareegaan ciyaaryahanada ugu wanaagsan kooxdaasi ciyaaryahan david bruks ayaa xilli ciyaareedkii dhowaan dhammaaday waxa uu inta badan ku maqnaa dhaawac isagoo safta kulamo aada u kooban hase yeeshee sanad ka hor ciyaaryahankan waxa uu ahaa mid ka mid ah ciyaaryahanada da'yarta ee ugu wanaagsan horyaalka brimier leaga isagoo soo jiitay indhaha kooxa badan ilaa iyo hadda ma cadda qiimaha lacageed ee kooxda bournemouth ay ku yimi doonto ciyaaryahankani hase yeeshee xaqiiqda in afar kooxood ay doonayso ciyaaryahankan ayaa ka dhigi kartaa in qiimihiisa uu sare u kaco ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta arsenal ayaa la sheegay in ay dooneyso inay la soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaaraha ee kooxda barcelona philip coutinhom ciyaaryahankan osdeedaatan jira ayaa hore uga tirsanaa kooxda liverpool ee isla premier leaga dalka ingiriiska hase yeeshee waxaa laba xilli ciyaareed ka hor lacag aad u badan looga iibiyey kooxda barcelona iyada oo kadibna si amaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay uu ugu biira kooxda bayan munshin kooxda barcelona ee ciyaaryahankan waxa ay kaga iibsatay naadiga liverpool lacag gaaraysa milyan oo bawn hase yeeshee ciyaaryahankani ma noqon sidii ay filaysay ayadoo ciyaaryahan cotinho aanu marnaba dib u helin qaab ciyaareedkiisii wanaagsanaa ee intii uu joogay kooxda liverpool xubinta cayaarahana waa naga intaas
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay duhur wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaan haatan aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu wada dhegaysanno codka farxiya fiska iyo qaysilka case
sidii kaymaha dhulku ku horeen kara daro dhirto mirihii ka baxan ubaxu kala noocyahan egmada kudu sii haya kalgacalku dawada sidii kaymaha dhulku ku horeen kara daro dhirto mirihii ka baxan ubaxu kala noocyahan egmada kudu sii haya kalgacalku dawada kurbadu haynaga hadhee nafteenna aan kaafine allahu kasbanaano kukulana raasqabo kabo oo i kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida kabo oo i kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida
heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddeenni duhurnimo tan iyo intaan galabta afarta mar kale hawada ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo rajadu kayd bayrahay hablaha waan kaa jeclaa xasuustaan kaa duway intaan keligay rogogay habeenkoo kala bartagay hurdada meeqaan ka kacay rajadu kayd bayrahay hablaha waan kaa jeclaa xasuustaan kaa duway intaan keligay rogogay habeenkoo kala bartagay hurdada meeqaan ka kacay